نبينا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب المال الصالح للمرء الصالح ma baabu almaalu saalixu lilmar-i saalixi xikaaya ahaanba waa maalkii fiicnaa ee wanaagsanaa ee u sugnaaday shaksiga isagu fiican ama lilmar-i saalix macnaa waa qiimihiisa faa'iidadiisa iyo inu fadligiisa taas buu baabkeeda yahay lafdiga xadiidka weeyo xadiidku lafdigu inooguba iman wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثana cabdullaahi bn yaziida qaala xadaثana muusa bnu culayin qaala samictu abi yaquulu samictu camr bna alcaasi qaala bacaa ilaya الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam bal sanadku cabdullaahi bn yaziid almuqri iyo muuse bnu culaye kolkol dee calina waa taan soo maray laakiin sen baa mashhuur ah walow aanu isagu jeclaysan jiray ama kaba cadhoon jiray iyo bal matalan aabihii oo culay ibnu rabaax ah intuba iyo dee saxaabigaba waa dadka aynu soo aragnay wuxuu ihi markaas saxaabiga camr bn alcaas bacatha uu diray ilaya xaggayga annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam cid buu ii soo diray fa amaranii wuxuu i amray dee waa rasuulki ilaahay baa amray biwaasitati man arsalahu ilay an akuda inaan qaato calaya korkayga hiyaabi inaan soo dharkayga soo qaato dee kolley hawl buu u diraya iyo wa silaaxii hubkayga oo rasuulki ilaahay baa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh cidii soo diray waxaanu amray inaan dee soona qaato dharkaygii hubkaygii inaan soo qaato uma aati o aanu imaado fafacaltu sii baan sameeyey waan labistay hubkaygiina waan soo qaatay markaa rasuulki ilaahay baan u imi faataytu waan imi walxaal huwa rasuulki ilaahay yatawada'u uu weysaysanayo fasacada wuxuu saro qaaday ilaya xaggaiyo korkay annadar albasara aragii oo ujeeddadu dee uu fadhiyo rasuulki ilaahay camarna waa taagan yahay saruu ii eegay uma da'daa waa foorariyey basarkiisii oo adigu koriya oo dee ishiibuu saa ula raaco dee xagga sarena waa u eegay hoosna waa u eegay rasuulkii ilaahay da'daa macnaa basarkiisiibuu hoos u dhigay uma qaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay yaa camru camarow innii anigu uriidu waxaan doonayaa an abcahaka inaan ku diro calaa obacnaa calaa jeyshin ciidan korki inaad ciidan aan madax kaaga dhigo qaa'idka aada noqotid taas baan doonayaa kolley saxaabigan jariirkiina dadkii markii hore islaamka u degdegay muu ahayn bal dadkii ka soo horjeedee laba dagaalamayuu ahaayee hudnadii iyo xudaybiye dabadeed dhaca ama waqtigaas ayaa islaamkiisu ah khaasatan bacda cumrati alqada iyo markii laga laabmay sanada cumratulqada ayaa isaga iyo cusmaan ibnu dalxa iyo khaalid ibnulwaliid iyo waa dee markaa kaabirtii qoraysheed iyagoo islaamay bay rasuulka ilaahay madiine ugu yimaadeen intii cumradaasi ay dhacday dabadeed haddaba beryaha dabadeedba dee khibradii ay lahaayeen isagiyo khaalid iyo xaggan dagaalka iyo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ciidamo ayuu madaxugaba dhigay ay dee kibaaru saxaabana kuba jiraanba daba saxaabigan buu doonaya rasuulka ilaahay inuu ciidan madaxugaba dhigo wuxuu ihi waan ku dirayaa ciidan baan madax kaagaba dhigaya inii uriidu an abcahaka calaa jeyshin oo fa yuqnimuka allahu ilaahay uu markaa qaniimo uu ku siiyo oo dee waxaad heliba qaniimo oo dee walow ujeeddadu ay tahay litakuuna kalimat ullahi hiyo alculya oo waxyaalihii laakiin jihaadkan iyo arrinkaa kaba dhalanayay dee xoolaha kufaartii lagaba helayo riwaayo marka ama xadiidkanun duruqdiisa iyo riwaayada xaakim baa wayusalimuka ilaahayna waa ku badbaadinayaa oo ujeeddadu dagaalkii waad ku sooba waad soo guulaysan haniimaad soo heli dee waa adiyo ciidankii kulaba socdeed madaxda u ahayd waanaad soo badbaadi doontaa uma waargabu laka ragbata min almaali saalixatan bal waa lafdiga i yaale qolooyinkeena matiga kala haysta ama ayn waascabu laka zucbatan min almaali saalixatan bal labaduba waa wax meesha jira ee maaha midkoodna khada maaha haddii la kala raajix yeelana maaha taasi in dee tii adigu lalahaa waa marjuux meesha ay kaba baxayso ee horta ta ii taalaan kuba soconaya ta kalena waa laqbayn doonaa ma macnaheedaan sheegi doonaa marka waa riqabu wax u dhaxeeyaa ma jirto ra iyo za- weeye macnaa hamsada dabadeed ra' baa ii taalla dee waana halkii raqbada laftigiisana waa tan imaka inooguba iman doonto macnaa waxaan kula doonayaayoo adiga laka raqbatan doonitaan waxa weeyaan ama dee wax min almaali maalkii kaa mid oo saalixatan fiican oo ujeeddadu waxaanan kulaba rabaa kula doonaya dee wax maal ka mid ood hesho waa kaa rasuulka ilaah yidhi wa yuqnimuka ama fa yuqnimuka allahu oo dee fiican barta haddii la yidhaha wa ascabu laka zucbatan horta xadiidkan dee bal imaka kitaabkeennan waa kan inooguba sugan wal arkaa dee nusqooyinka amaga tan baa horta aniga iguba sugan oo ra'da iguba sugan ibnu xibbaan iyo dee waxa weeyaan aimo kale axmed iyo ibnu abi shayba iyo xaakim iyo qolooyin kalena way wariyeenoo intooda badan ra' bay ahayd waxay ku dabdiyeen kuba wariyeen kolley baqawi oo kale sharxu sun sunna iyoba isaga laftigiisa ama riwaayo uu leeyay za-du dhacday qolooyinkii bal matalan dee kutubta barhkood madbaceeyena barh baaba mala jaanibkaa za-da ayay raajix yeelaaneen laakiin horta riwaayaadka waxa weeyaan waxa u badan ra-da weeye haddii in arqabu la yidhaah waa min araqba laftiga jawaabtiisana waa ta kuba imanaysa oo waxaan kula rabaa weeye dee maalna oo dee aada heshood kuba intifaacdidna waan kulaba doonaya aan kula jeclahay haddii la yidhaah wa ascabu laka zucbatan oo lafdiga za-da dambena za- bay noqonaysaa halkaa raqbatan bedelkeeda za- bay noqon waan za-dana dabnidayna macnaha waxa weyan zucbiga waxa weeyaan asalkiisa hore addafcu waalqasmu baa la yidhi macnaha waa wax laysa siiyey iyo taasoo macnaha waxaan ku siin weeye oon dee ku siin adiga zucbatan waa qidco ama jus min almaali maalkii kaa mid oo saalixatan fiican oo iyaduna kollay macnuhu waa taasun bal imanka halkan ru'yadoo dee kollay kutubtaas qayb ay u badan yihiin laakiin lafdigan haddaan dee raajix yeellaba arqabu laka ama aan raajix yeello sitaa barhkood dee almucalliq calaa sharxi sunna iyo bal taas ama ibnu xibbaan iyo ay iyagu raajix yeeleenoo za-da kollay macnuhu dee inooma kala dheero oo waxa weeyaan rasuulka ilaahay oo dee ilaah waxaan ku dirayaan ciidan baan madax kaagaba dhigaya waad soo badbaadi doontaay oo taasna waa calaamtii nubood oo dee ciidankii ama jeyshu deertii salaasiliya waa ka soo badbaadayba rasuulka ilaahayna waa kii dabadii in badan badan noolaaba isagoo jihaadadii matalan lagaga qaaday shaam ee lagaga furtayna dee quwaadii muslimiinta iyo ahaa masarna ninkii qabtayba uu ahaa cahdigii cumar xaggan khaniimana waad helaysaa dee khaniimana waa la helay dagaalkaasbe waxa weeye marka haddii la yidhaaho waan deexanku siin dee jus-an ama qidca iyo wax maal kaba midoo fiican iyo iyo hadday noqoto dee waan kula doonayaa taasoo dee isagoon rasuulka ilaahayba siin marka la eego hadduu ciidan madax ka yahay khaniimo uu soo helay khaniimadii isaguba dadkan kale jeeshkiisa isagoo la mida arbacatu lakhmaas waxaa loo qaybiyaa ciidankii oo dee sahmigiisii buu leeyahay bal macnuhu waa mid laakiin waa xaggii maalkii saalixaa dee rasuulka ilaahay jawaabtiisana taasi way noo sii dambaysaa warqabu laka raqbata min amaali saalixatan qultu waxaan idhi inii anigu lam uslim maan islaamin halkan raqbo uun mooye wax kale ma aqriyi karno raqbatan doonid filmaali waa jacayl aan maal jecloon isleeya xoola aad heshitaa umaan soo islaamin inamaa aslamtu waan islaamay oo waxaan u islaamayba waa raqbatan fi lislaami jahil iyo doonid iyo raqbayn aan diintan raqbaynayoon doonayaan usoo islaamay oo fa akunu aan noqdana maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam niyadaydu taas weeye ujeeddadaydu islaamkayga ma ahayn xooladoon ah inaan rasuulka ilaahay maciisa adoon u nusreeyoon isaga la jihaada maciisa oon dee laazimana iyo in waxa weeye aan dee islaamkan dee waxa weeyaan aan galoon shirkigi iyo xumaantiina kaba tago taas baan waxaan usoo islaamiyeyda xooladoon may ahayn waana halkan rasuulka ilahi yihi waraqabu laka raqbata min almaal ama waascabu laka zucbata min almaal waa taa jawaabteed anugu nin xoolo usoo islaamay ma ihi ee rasuulka ilaahay suxbadiisii iyo islaamnimadkan raqbadood baan usoo islaamay faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh yaa camru camarow nicma almaalu asaalixu lilmar'i asaalixi taas buu yidhi waana terjamadu ti ay noogu terjamaysnayd nicmana waa kelimadan dee liinshaa ilmadxi loolaba yimaada ama ficilkan liinshaa ilmadxiga macnaa waxa fiican oo wanaagsan oo waa wanaagsan yahay almaalu maalka asaalixu fiican kolley maalka saalixiina waa maalkii duruqdii ilaahay uu baneeyey lagu soo kasbaday haddii ruuxu xaraam iyo shubha iyo meelo aan loo banayn uu ka soo kasbaday maal saalixa kaasi ma noqonayo haddana lagu bixiyey wejgiisii sharciga ahaa iyo duruqdii iyadana ilaahay jideeyey in laguba bixiyo ee haddii duruq xaaraama iyo meelo kaloo xun iyo wax kale laguba bixiyo ama israaf iyo shahawaadkii nafsii loo adeegsado kaasna maal saalixa ma noqonayo ruuxaas waxa weeye dee xaqiisii marka la eegayo halkii la jideeyey maal ka soo kasbaday inkastaba ha badnaado maalku taas meelihiisii dee la jideeyeyna kuba bixiyey weeyaan maalka saalixie kaasi waa wax aada iyo aada u fiican oo dee markay noqoto ruuxu isaga maslaxadiisii hadday noqoto masaalixdii diineed iyo taa habay noqoto ehelkiisa siyaanadood iyo wixii habay noqoto waxaa dee uu ugu intifaacayu kaba faa'iidaysanayo taas weeyaanoo bal dee maalka dee marka uu saalixaa yahay haddii dee ama jihaadkii ha noqoto dowladdii islaamka ayd dhisitaankeedii oo dee dad muslimiina oo mujtamaca oo dhisan oo xoog leh oo dee cadowgoodna iskaba daafaca ha noqotee maalku waa masaalixda waaweynee ilaahay sidii uu qur-aankaba inoogaba yidhi qiyaam inoogaba yeelay macaashkeenna masaalixdeenna wixii baa kuba xidhan dee quwana lama helayo iyo mujtamac xoogle iyo dowlad xoogle haddaan maaljirin lamaba helayo oo taas lama helayo oo diin ilaaliso oo dadkii ilaaliso waxaa lama helayo haddaan maalka jirin haddaba waa fiican yahay oo aad iyo aad buu wanaagsan yahay oo dee wax fiican weeye almaalu saalixu oo lilmar-i saalix waa ruuxa xuquuqdii ilaahayna gartay xuquuqdii dadkana garanaya gudanaya bal matalan ma u sugnaaday ruux saalixa oo dee meelihii fiicnaana kaba soo kasban meelihii la idmayna kuba bixinaya ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisii gudanaya oo xaqii dadkana gudanaya ruuxa yacnaa maalkaa uu hayo waa maalka aad iyo aada uga fiican oo maal saalixa weeyo na maalku maaha wax sidiisa madmuum uba ah waxaan xumeeya waa marka aan dee waxa weeyaan marka hore loo eegin meeshii dee loo meeldayine halkii uu arrinkiisuu noqdo adduunyo doonun hadduu dariiq xaaraama ku helayo hadduu dariiq xalaal ku helayo ruuxu uu doonayo marka dambena ee meelo xun loo adeegsado ku bixintiisii kaas weeye maalka xun ee madmuumka ah ee fidnada ruuxa weeye ama kan waa wax dee lagu mudanayo darajaadkii sarasan xadiid kuba soo maray inay dadkii fuqarada muslimiintu rasuulkii kulaahay ku yidhaaheen ahluduhuur darajaadkii sarey laba tegeen oy dee ku sheegeen inay ku jihaadayaan maalkooda iyo ay sadaqaysanayaan bifuduuli amwaalihim o ay xajayaan oy cumraysanayaan waxyaala aanay iyagu karahayn maal la-aan aanay uba karahayn nicmo almaalu saalixu lilmar-i saalixi lafdigaa waa iscabu iyo waaraqabu kolley waa taan soo sheegnay bal kolley kutubta kala duwaneen sheegayena way kuba sugnayd imika halkan dee waan arkay qolooyin iyagu tan sheeganaya ra'dani inay tasxiifba tahay waxaad moodaa ina kolley in ruwaadii ay tan uba badan tahay macno wejna waa leedo wax tasxiif la sheegta maaha haddii tarjiix loo baahdana malaa waxaaba la odhan lahaa ra'da ayaa raajixoo ruwaadda ay uba badan tahay ama kutubta badankeeda kuba sugan ee bal kolley masaadirta kala duwanna way kuba sugantaho imika halkan ma kala raajix yeelayo nisqooyinkaan leeyahay qolooyinkiina waa iscaba ay u taalo ee sidiisa ayuunbay kuba daynaya macnina waa taan sheegayba wey casharkii intaan sii weydin shalay casharkii meeli uguba damay ama raqamkii laba boqol labiyo sagaashan oo niloobin ku bilaabay hayd xadiidkaa sanadkiisu wuxuu ahaa muuse bnu ismaaciil ibraahim ibnu sacad ibnu shihaab can cubaydillaahi bni cabdillahi ibni cutba waxaan isleeyahay inaan idhi baan moodayey waa qaadigii maka kolley haddaan taa idhina dee cidna iguma ibraajin laakiin baa waan ka shakiyaya laakiin isaguma qaadiga maka waa ibnu abi mulayka cabdullaahi buu ahaa kaas oo cubaydullaahina nasabkiisa ku jira kan cubaydullahi bnu cabdillahi bni cutba waa axad alfuqahaa sabca waa dee cubaydullahi bni cabdillahi bni cutba ibni mascuudo axad alfuqahaa sabca oo reer dee muddo kolley dee hadalkii baa duubanoo wixii aan idhiba waa duuban yahayn haddii kale hadal aan idhin bay ahaan laydoon sidiisa looba qabteen waxaan leeyahay haddaan saa idhi kolley ninku maaha ninkaase kaa hore waa ibnu abi mulayka kan sheegaya kanaan haynaa waa imaamkii fuqahadii madiine toddobada ahayd ka mida kolley kitaabkana kusoo noqon doono markaasna in sha allahu tacaala tarjamadiisa aan eegi doono baabu man asbaxa aamina fii sirbi manaa baabu manaa waa fadli man iyo waxa weeyaan ruux fadligii asbaxa waa beriistay aaminan nuxaariyey isagoo aamin u ah fii sirbihi naftiisii iyo ama qowmkiisiiyo aamin oo ujeeddada nabadgelyo haysta eiyo waxyaalaha kale inoo dambeeya bal taas ayuu baabkeed iyo xadiidka lafdigiisii ho intiisii hore un weeya way inoo soo socdaa xadiidku waaba kan xadaثna bشhr بن مرحوم qال xadaثna marwan بن muعaawiyaةa عan cabdالرaحمaن بn abi shumaylaة الأnصاariي الqubaaئي عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال سندka de xadiidkii hore sanadkiisii cid kama inaan taabanoo waa dad aynu soo maray buu ahaa xadiidka labaadna marwan ibnu mucaawiye mooyaane alfazaari mooye inta kale waa dad imika waxaan filayaa ay nooguba horeyso inaan hore soo arag markaa bishr bnu marxuumkan sheekha bukhaari ah kolley marxuumkani awowgii weeye waa awowgii magacaabihi waxaa la yidhaha cubays cubays oo magacaan badnaynba bishr bnu cubays ibni marxuum alcadaar oo malaacadarada iyo waxaasay shaqadiisu ahayd oo nin reer basraa markii dambena xijaaziya degay awowgiina san imika inoo taallaba awqaadda qaadkeed awqaadda qaarkeed waa loo nisbeeyaa bal markaa waxaan leeyahay marxuumkani waa awowgii aabihii cubays baa la yidhaahaa in kolley xaafid ibnu xajartu kaba cabirayna waa saduuqu yukhdiu min alcashira waa cibaaradiisiun waana adugu run badana ama saduuqah baan jaanibkii cadaalo weeye laakiin siqo kamu cabirin oo ujeeddadu siqanimo markaan idhaahno ninkaa waa nin lagu kalsoonyahe laba macanay wada xambaarsan tahay inay cadaala u sugnaatay marka siqa ruuxii la leeyahay waa laba qaybood ruuxan cadaala u sugnaatay weeye gees kalena waa ruux daabid oo xaafida xifdi fiican leh dabdi fiican leh marka waa rijaasha dee saxiixa iyo lagaba wariyo ayay siqanimadu tahay laakiin marka dee labadii ay kala hadrhaan kol ninkii cadaaladiiba hadhayso waa nin wax kale leba aanay cadaala u sugnaanin oo dee waa dadka ama matruuka haba noqdo taas kol isagoo cadaala ruuxii u sugnaataa xifdigii fiicnaa iyo dabdigii amsaashi iyo kayrkii ama dad kale ay lahaayeen baanu lahayn oo kale in bal markaa kolley marka saduuq lagaba cabirana dee in haddii waxyaalo kale oo looga tagaa jirin kol kol saduuq keliya waa la arkaa xadiidkiisa in xasan martabadii laba gaadhsiiyo dee haddii waxyaalo kala raacaana haddii uu keligii isagu warinayo waxa laga yaaba waxa uu la gooni noqday xataa kol kol halkaa inaanay gaadhinbe in xadiidkana kolley shawaahid buu leeyahy ama dee marka dambe aan yar eegi doonaa dad isaga ka yar hooseeyaana way kuba sugan yihiin sanadke laakiin bal cibaaradiisa saduuqu yuqdim waana dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa imaam axmed iyo dabaqadoodii weeye kaasi waa ninka hore maraan ibnu mucaawiya alfazaari isagu kitaabka uu kusoo noqnoqdaa waxaa in isaguna cabdiraxmaan ibnu abi shumaylata alansaariyi alqubaa'iyi ansaarna waa nisbe ansaar oo dee iyada taa waan garanaynaa alqubaaiyina ba'du mashadna ee way khafiifsan tahay ama shadda ma lahae waa nisbatun ilaa quba quba ayaa loo nisbeeyey oo waa alqubaa'iyi ninkii reer quba weeyaan oo dee waa ninka ansaareed kolle waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweyneyd kaba mida xaafid ibnu xajarna uu kaba cabiro maqbuul ujeeddadu waa nin axaadiidiisuma badna axaadiidana cid kale oo la wadaagsataa jirta oo waa kaa markaa xadiidkiisi ama isaga iyo waa ruuxa la aqbalayo wixiise waxaa ku xiga salamat bnu cubaydillaahi bni mixsan iyo aabihii taas ninkan salamat bnu cubaydillaahi halkaa cubaydillaahi bedelkeeda cabdullaahina waa la yidhaahaa oo kol bal kutubta taraajimta kolkol waxaad arkaa intaan cubaydullaahi iyo cabdillaahi way kala horreysnayen cabdillahi baa ada horeysa welibana iskuma xigaan oo magaca cabdilaahiyada ka bilaabma markay dhammeeyaan ee waxay ku xigsiinayaan un cabdilxamiid iyo cabdil markaa raxmaan iyo raxiim iyo wixii bal taaseen taskiir lahayn ee cabdi kaba bilaabmayey markay kuwaa dhammeeyaan wixii aan taskiir lahayn ee cabdi kaba bilaabmayey ilaa cabdilwahaab iyo ay gaadhaan dabadeed bay markaa dib ugu soo noqdaan cubaydulaahidan iyo ay dib ugu soo noqdaan oo dee markaa waxoogaabaa u dhaxaynaya meelahay kusoo kala arooriyaane bal salamatu bnu cubaydillaahi ama salamatu bnu cabdillaahi waa nin ansaara isaguna reer bani khadmi ah oo reer madiine ahaa taabiciya bukhaari kitaabkeennan waa kitaabkan aan aynamaha kitaabkiisa saxiixa iyo kutubtiisa kale wax kaga wariyaa tirmidi iyo ibnu maajana waayo xadiidkan bay labaduba wariyeen san markaa bukhaari u warinayo uu wariyaa bal markaa waxaan leenahay isaga waa nin say dee xaaf ibnu xajar iyo aymo kale ay ku tagaan waa nin isagu majhuula ama aan dee inta badan riwaayadan baa lagu hayaa iyo halkan iyo isagaa aabihii kaba warinaya ama ibnu abi shumaylo kaba wariyey ee waa nin isagu majhuul aan leenahay aabihiina oo cubaydullaahi ibnu mixsan ama cabdullaahi ibnu mixsan bal waa nin culimmadu suxbadiisa iyo inuu saxaabi yahay ay isku khilaafsan yihiin barhkood baan suxbo u sugin kuwana way u sugaan wuxuu leeyahayna waaba xadiidkan imakaan hayna ayuu leeyahay tirmidna xadiidkan markii uu soo saaruu dhameeyey wuxuu ka cabiray wa kaanat lahu suxbatun waxa u sugnayd isaga waxa weeyaan oo suxba isaga u sugnayd oo suxbuu lahay waa saxaabi bal waxaan leenahay laakiin ikhtilaafku waa jira bal waa saxaabi aan idhaahno xadiidkiisan aan haynee noo soo socdana tirmidi xasan buu kaba dhigaa kolley albaniya tacliiqiisa ibnu maaja iyo uu tirmidi kuba leeyahay iyo waxaan filayaa un in markaa xadiidka keli ahaantiisa la eego malaa lama gaadhsiiyeen xasan inuu yahay khaasatan jahaaladan salaamatu bnu cubaydillaahi kuba sugane laakiin waa shawaahidda uu leeyahay ayay u taxsiiniyaan ciddii taxsiinisoo dee sida tirmidi uu kaba mid yahay kitaabkiisuu raaciya waa albaanina malaa kutubtiisa labada kitaab tacliiqyada uu ku leeyihiyo saxiixuljaamiciyo waa taxsiiniya isagune bal waa xadiidka inoo soo socdo waa kalley dee xadiid macruuf ahaa oo dee kolley dadka dhexdooda laguma yaqaano dee imaam nawowina riyaad usaalixiin markaas uu kuba soo naqliyay abwaabta zuhdiga ama can cubaydillahi bni mixsan alansaariyi can عن أبيه أبيه وtاan soo شheegna عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح ruuxa waa beriista آmiنا xaalu yahay isagoo uu nabad qaba weeyaan oo آmin u ah fيi sirبه bal sirبhi bal imaam nawwi baa riyaadka ay fيi نafسihi وaqiila fيi qowmihi taas buu kaba cabiray markaan siinta kasrino ruuxa naftiisii waaba la yihi ama qowmkiisii waa la yihi adugu waa ruux barhkood sarbihi hadday kuba dabdiyeenoo dee bal matalan maalkiisiya waxaa laguba fasiro in waa ruuxiiba isagii waagii u baryey ama waa jooga isagoo dee nabad qabo oo naftiisii buu aamin u yahay wax cabsado oo argagax oo cabsi geliyuu ka cabsado ama argagax geliyo xagga naftiisii ma jirto ama qowmkiisiya bal haddaan xarakada kale eegnona bal maalkiisii cid ka dhacda iyo cid ka qaadiya waxyaala ama waxyaalaha aamin buu uba yahay laakiin xaggii maalka imika kuma fasirayne bal naftiisii aan eegno waa ruuxa adigu nabadgelyo haystaa waa taa weeye arrinku waa ruux wuxuu ka cabsanayo argagax gelinaya ma jirto mucaafan la caafiye fii jasadi xagga jirkiisana waa caafimaad qaba oo isagii marka la eego xanuun hayo oo isagana dee waxa weeyaan dhib iyo alam ku hayaa ma jirto waa caafimaad qaba cindahu agtiisana waxaa ku sugan dacaamu yowmi maalintiisa wixii u cunayey ina berri inuu gaadhiyeen kale war looma hayo risiqeediina ilaah baa subxaana watacaalaaba dee kafaalo qaatay wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala llahi risquha oo risqigeedu bay berrina laba maqan tahay laakiin maalintaa wixii uu cunayey kifaayadiisa maaha wax ka badan wixii maalintaa kuba filaa waa haystaa fakaanamaa xizad lahu dunya waxaabuu kaba dhigan yahay xizad iyadoo loo koobay lahu isagoo loo soo ururiyey addunya adduunyadii adduunyadii oo dhan haysaba wey macnaa ujeeddadu ruuxa caynkaas ah bal halkan tirmidi oo kale wuxuu ziyaadiyey fakaanamaa xizad lahu dunya bixadaafiiriha waa lafdiga tirmidi waa siyaada tirmidi kitaab xadiidka markuu warinayay macnaa waa jawaanibteedii aqdaarteedii ama dhammaanteedi nin loo soo ururiyey buu kaba dhigan yahay xadiidku bal markaa wuxuu inoo sheega inooguma sugan amnigan iyo nabadgelyadu de waa shay aan la qiimayn karin oo wax kastaba kaba qaalisan oo dhici karta maalkii iyo caafimaadkii iyo wax ka wada horeeya weeye ruuxu hadduu waxa weeyaan xanuunsanayuu dhibaata hayso haddana xoolihiisii de waa ag joogayaa dadkiisii waa ag joogayaa ruuxu hadduu naftiisii u baqdo nabadgelyo dareemaa ma uu isdhaaho naftiisii oo ka maalkiisii ka dhaqaaqaya dadkiisiibu bal kaba dhaqaaqaya haddii dee aanu si u makansado ama si u saaraaba aana jirinoo jahiis iyo magaciis iyo mansibkii uu lahaaba wix alla wuxuu lahaa oo dhan ba si naftiisa uu meel ay u badbaado u tago waa kaa qaxayo kaba tegayo amnigu waa shay weyn weeye haddaba oo bal ka weyn waxyaalahan kale oo dhan iyo dee ruuxii aan haysanunba malaa dhib garanaya dee ruux markaa haystaa inta badan nicmadu markaad haysato kuma muuqato dee waxaa laga yaabaa inaan midkeedna xusuusan inuu ilaahay ugu shukriyo nicmada amniga inuu ugu shukriyo dee waxyaalo kale un mooyo shukrigaasba aan la xusuusan waayo lama dareensano weeye haddaba ruuxu hadduu isagu amni haysto caafimaadna haysto maalintaa kifaayadeediina haysto wax adduunyo ka maqani ma jirto nicmo waa loo dhameeyey weeyaan oo nicamtii nicamtii nicmadii amniga nicmadii kifaayada iyo nicmadaa sixadii waa nicamta ugu qaalisan ee ugu waaweyn oo waa ruux loo dhameeyey adduunyo oo dhan nin wada helay ayuu kaba dhigan yahay baa rasuulka ilahi xadiidka markaa waxay nooguba sugan markaa de waana sidaa dee imaka mnaawna haddaan riadka zuhdiya buu kuba soo reemo qanaacaye boorin la iskuba boorinayo horta qanaaco ruuxu wixii ilaahay siiyey inuu ku qanco waayo ruuxan eeg maalintaa cuntadeedii buu haystaa macnaa waxba yaanu ka fikirin oonu ka warwarin berri maxaad cuni iyo saadama maxaad cuni taas risqigeedna way wadataa waana wax dambeeya laakiin kol haddii uu dee maalintaa kifaayadeedii haystay ilaahay ugu xamdiye weeyaano waa xatii la isku boorinayo horta qanaaco iyo ruuxu kolba wixii ilaahay siiyey inuu kuba qanco taas oo kale ilaahayna subxaana wa tacaala waa nicmo weyn weeyaane inuu uguba shukriyo dee amnigu fadliga uu leeyahayna iyo ahamiyada uu leeyahay iyadna ruuxoo laguga boorinayo nicmo weyn baa ilaahay siiyey inuu uguba shukriyo amnigaa uu siiyey way nooguba sugan tahay mucaafaat amraad iyo xanuun iyo dee waxa weeye waan caafimaad qabnaa waxaa la arkaa caafimaadkii iyo waxyaalahaasi ahamiyadiis iyo qiimihiis iyo nicmadan ruuxu dee marku hadduu dhakhtarada tago dad gacmaha lagu sido ama rafaadsa arka markaasuu dareemaya xaalada uu ku sugan yahay iyo bal taas oo kale laakiin marka kale inaad had iyo goorna nicamta ruuxa markay dhaafto ka aan hayn ama xanuunsanaya ama aan amni haysan ama gaajaysan ama si kale u rafaadsan ayaa dareema ee kan kale waxaa laga yaabaa marka hore waaba ka qaafil oo inta badan waa kafladan dadka amayna haysatee haddaba ruuxii bal matalan taas umuuraha ah nicmo dhammaanteed baa la siiyey marka waa boorin ujeeddadu waxaana la iskuba baraarujinayo in ilaahay loogu shukriyo nicamtaas dee qanaacada iyo waxyaalaha caynkaasana iyadana aad la isugu adkeynayo oo laisku lagu baraarujinayo ruuxi fakaanamaa xizad lahu dunya baabu tiib nafs nafta wanaaggeed inshiraaxeed iyo imsaadkeedii waa markaan warwar iyo walacay ahayn nafti faraxsan tahay furfuran tahay taas oo kale bal iyadna naciimkay kaba mid tahay oo de had iyo goor ruuxa mahmuumkee fikirsan kollay dhib baa haysata laakiin ruuxa dee ama inshiraaxa sadr inshiraaxa nafsi iyo waxyaalahaasi waa qayb nacimka kamida siay noo soo socotee taas bal wixii kuba yimi iyo baabkeedii weeye xadaثna ismaaعiil بn abi waysin qaala xadaثna sulaymaan bnu bilaali can cabdالlahi bni sulaymaan bni abi salamata aslamiyi anahu samica mucaad bna cabdالlahi bni khubaybin aljuhaniyi yuxadiثu can abihi can camihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam kharaja calayhim walow dee dhowr aynu soo sheegno mala intii aan sheeginayn haddana kollay sanad malasan dee laguma dhaafayo maaho waayo waa ibhaamyadan jira dadkii aanay magacawnayn dee ruuxii markaa magaciisii iyo wixii aan laynooba sheegina bal horta inta dambe weeye inta cusub labada hore sanadku waa dadkii aynu soo marray bal marar aan soo marray cabdullahi ibnu sulaymaan ibnu abi salamata alaslami waa nin isna alqubaa'iyi baa nisbada leeno waa nin reer quba ahaa oo dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa kaba mida kollay nasaa-iya ibnu maajahna way soo saareen dee imaamkeennana bukhaari kitaabkiisana aladab lmufrad buu wax kaba wariyaa bal saduuqna wey laba inta ka dambaysa mucaad ibnu cabdillaahi ibnu khubayb waa nin ibnu maciin iyo qolooyin kale ay culimada kaba mida aimadii ay yidhaaheen waa nin siqo ah iyaanu ina xajar ama xaafid halkaa gaadhsiininba waana nin taabiciya oo dabaqadii zuhri iyo qataade iyo qolooyinka cumar bn cabdilcaziis iyabuu dabaqadoodii yahay ama raabica waana ansaar marka la eego waa reer juhayne laakiin kolli qoyskoodu malaa waalidkii iyo ansaar bay xulafadooda ahaayeenoo waa reer madiina bartaa weeye aabbihii markaan eegno oo waxa weeyaan aabbihii wuxuu noqonayaa dee cabdullaahi bnu khubayb sux baa isaga u sugnaatay say a'immadu yidhaahaan ama xaafidiya yidhaahaan waa saxaabi markaa aabihi reer madiinaa ansaar xulafadoodii haddee reer juhaynahaba ahaado taasba weeye waxaa aabbihii ka warinayaa can camihi aabbihii dee waa inoo magacaabayo mucaadi bnu cabdillaahi hadduu aabbihii ka warinaya aabihii waa cabdullaahi bnu khubayb laakiin adeerka halkan magaciisu inoogumaba sugnaa bal markuu xaafid ibnu xajar iyo dee ayuu joogo baabka mubhamaadka waa kitaabka qaybihiisa dambe taqriib ee wixiisan oo kale fulan can can camihi can abihi cabdullahi bnu khubayb markuu joogo dee ibhaam sanadkiisa uu ku sugan yahay kol kol bay asaaniidda saa usoo dhigtaan macnaa ruuxii bay magacaabaan dee ka horreeyeyba halkan ruuxan mubhamkaahe halkaa wuxuu kaba cabiray inuu yidhi magaciisa waxaa lagu magacaabaa cubayd ninkan oo ibnu maaja ayuu kaba soo noqonaya walow ibnu maaja un kitaabkiisa uu tiriyo kitaabkeennan aanu soo qaadin balkin magaciisa cubayd markuu xarafka caynka joogana wuxuu markaa dhigtay cubayd ibnu mucaad in la yidhaho saxaabi yahay eeg cubayd ibnu mucaad oo weliba halkaa dambe muu jasminayna uu kaba cabiray in la la yidhaaho oo la leeyahay cubayd ibnu mucaadkani waa camu cabdillaahi bni khubayb cabdullahi ibnu khubayb adeerkiya bal waxaan leeyahay ninkan de waa waxaan haynay cubayd ibnu mucaad baba la yidhaahaa waana nin saxaabiya labada meeloodba ama mubhamaadka ha noqoto ama xarafka caynkee ibnu maaja raqamkiisunbuu siiyey ramsigii ibnu maaje ramsigan aladab almufrad muu siine laakiin de waa tan riwaayadii aan hayno labada meeloodna saasunbuu soo dhigtay inuu adeerki cabdullahi ibnu khubayb adeerkiiya walow dee aan jazmini jirin uu leeya wa yuqaalo taa kalena ibnu manda uu kaba soo naqliya bal markaa maxaan odhanayaa labada dambe ee cabdullaahi ibnu khubayb iyo adeerkii waa asxaabtii bay kaba mid yihiin inta ka horeysana waa taa aan sheegnay magaciisana bal waxa aan haynaa imaka waa in cubayd la yidhaah ama cubayd ibnu mucaad la yidhaaho bal taas dee si ay yidhaaheen wuxuu idhi haddaba adeerkaa odhanaya cubayd baa odhanaya de bal markaan magaciisa taa imaka ku soconno ana rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam kharaja wuu soo baxay calayhim korkoodii asxaabtii oo meel fadhiduu ku soo baxay oo dee malaa masjidka ay joogeen kolley kol aduu gurigiisii ka soo baxay wa calayhi walxaal calayhi korkiisa aharu guslin maydhi raadkiya macnaa dee jirhkiisa waxa ka muuqday qoyaankii maydhashada oo dee wuxuu ka soo baxay wuu soo maydhayo taas wahuwa ayibu nafsi markaa rasuulka ilaahayna waa furfurnaa faraxsanaa walow dee had iyo goor rasuulka ilaahay bishrigaa laguma yaqaanay laakiin dee waa arrin siyaado inshiraax iyo imbisaad nafsiya furfuran iyo bal farax ayaaba kaba muuqatay fadanadnaa waxaan u malaynay cibaaradan fadanadnaa dee waxa weeyaan ibnu maaja kiisa oo kale kumay sugnayn intan dambe annahu alama biahlihi riwaayada ibnu maaja xadiidka ku leeyahay oo dee kolley abwaabu tijaaraat buu ku soo arooriyaa lafdigan hinaa iyo buu ugu soo arooriyaa isaguy inuu alama asiibayba biahlihi ehelkiisii oo dee maydhagani kulan ehelkiisii laba kulma yahay way dee waa dani unbayd faqulna waxaan ihi yaa rasuul allahi naraaka waxaan ku aragnaa oo waan ku aragnaa dayiba nafsi xaala tahay mid naftiisu fiican tahay faraxsan oo taas oo kale aan ku aragnaa qaala wuxuu yidhi ajal waa hadalkoodii jawaabtii oo ajalna bimacnaa nacam weeye wa xarfu jawaabin haa buu yihi walxamdu lilah ilaah baana mahadlehaa dayiba nafsi baan ahay inshiraaxaasaa jira ilaah baana subxaana wa tacaala mahadle uma dukira alghinaa waxaa la sheegay oo majliskii dee rasuulka ilaahayna waa kan uu yimiye meeshii lagu hadal qaaday haninimada la hadal qaaday waxa ay ibnu maaja kale ku sugnayd uma afaada alqowmu fii dikri اlghina dadkiibaa waxay ka hadleen ay soo qaadeenba haninimada iyo dee hodantinimada ama dad xoolaha iyo haninimada ayay soo qaadeen faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi inahu shaniya laa ba'sa dhibi kuma sugna bilghinaa haninimo liman itaqaa ninka ilaahay ka cabsanaya oo dee maalka ilaahay baaba dee fidno kaba cabiree maaha inuu maal dhammaantii wada fidno yahay waa taa aynu soo marray nicmo almaalu saalixu lilmari saalixi taa aynu soo maray haddaba haninimadan liman itaqaa waa ninka ilaahay ka cabsanaya eeg hadda oo muxuu noqonaya dee marka la eego asbaabta khaniimadan iyo xoolahan marka horeba duruqdii ilaahay u baneeyey buu ka soo kasbaday xaqii ilaahay ma iloobayo xaqii dadkana ma iloobayo ixsaankii hadday tahay iyo xuquuqda gudashadeedii iyo meelihii fiicnaa inuu kuba bixiyo ruuxa aynkaasa ilaahay ka cabsanaya waa fii jamcihi wa infaaqihi maalka waaba fiicanta oo de waa khayr oo nicma maal maalu saalix lmari saalix ta xadiidka hore inooguba sugan marka maxaa taa kama duwan laakiin ruuxu haddaan taqo jirin eeg xoolihii aanay taqo raacin oy noqoto hamigiisu xoole helun marka ama xaaraam ha ku hele ama xalaal ha ku hele xoola un hel hamigiisu noqdato marka dambena uu ama ku bakaylayo wixii lagu lahaa mancinayo meelo xun uu kuba bixinayo waxyaalaha caynkaasa oonay taqo la socon ha ba'si buu leeya wey qanimadii dee waa wax isagii wasri iyo dembi iyo fidna ay ugaba imanayso laakiin waa cibaaradan liman itaqa ninka ilaahay ka cabsanaya waa liman itaqaa fii jamci wa fii infaaqi wa fii isticmaali ba'si kuma sugna waa fiican yahay wasixatu laakiin caafimaadka liman itaqa isaguna dee ruuxii intuu caafimaad qabay caafimaadkaa ilaahay siiyey waxa weeye ilaahay uguma shukriya daacadii iyo wanaaggii kulaba yimaado weeye liman itaqa ninkii isaguna ilaahay ka cabsanaye caafimaadkaa uu hayo iyo quwada uu leeyay meelo xunxun aan laba marin ayaa khayrun kaba khayr taas sixadaas baa ka khayrun kaba khayr badan min alghina qanimadu kolley kalaa ina alinsaana layadqa an ra'ahu istaqnaayo dee kibr iyo waxyaala iyo badar bay kolley iyo fitno waabay wadataa laakiin kan ninkii dee isagoo caafimaad qaba in ilaahay ka cabsanaya caafimaadkiisii buu dee isagii ka faa'iidaysayo wixii ilaahay amray buu u dirmaya wuxuu ka nahyu kaba dheeraanaya taas baaba qannimadii kaba khayr badan oo iyada fitantanka laba socotee maalkii iyo waxyaalaha laba socota ayaa halkan aan jirin dee taqwadiina waa kan oo uu helay wadibu nafsi maxalu shaahidku halkan nafta inshiraaxeeda iyo farxaddeeda iyo imbisaadkeeda taasna min anacam nicmooyinkii bay kaba midtoo dee had iyo goor in waa ruuxan qalaq iyo fikir iyo hami aan u haysan ruuxan dee tan ku sifoobaye la odhanayo waa dayibu nafs marka waxa ilaahay ugu nicmeeyo nicamtii ruuxa ilaahay uguba nicmeynayey ayay taasi kaba mid tahay oo dee inay hamigii iyo kamigii iyo waxyaalahaasi waa dhib ruuxii haysa iyo waxyaalo ama adduunyaha ka warooraya ama waxyaalaha kale kaba warwaraye haddaba dayibu nafs inshiraaxeed inshiraaxa sadr naciimkii ama nicamtii ilaahay dadka uguba nicmeeyey ayay kaba mid tahay xdثna إbrahيم بن المنdir qال xadثna mعن عن معaaوiيaةa عن cabدالرحمن بن جuبير بن نفyr عن أbيه عن الناس بن السمعاn الأنصاarي xadiidku isagoo sanadkan leh matigana leh inagaba dheere bo dee malawati dhowaan aan soo maray xadiidkana markaa sanadkiisuna waa dadkii hore macnigaa iبnu ciisa nihi mcaawiyana iبnu صاalح baan idhi matigna waa kii a garanaysayno markaa waan la qabaynaya أنahu sأله wuxuu weydiiyey نawas بن سمعاn rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم can ilbiri birigii ayaan wey ayuu weydiiyey iyo walism macnaha shaygan biriga iyo ismigii buu weydiiyey waxa uu yahay waxyaalaha lagu garanayaba faqaala rasuulku wuxuu yihi albiru xusnu اlkhuluq waa dabeecada fiican baa biriga intiisa badan yahay walismu dembiguna maa xaka wixii xoqo weeye eeg xakaad shay adag marka san oo kale wax loogu xoqaya xaka laba isticmaala xaakana oo muslim laftigiisu ahna san shalayba soo marcna waa taradudka iyo noqnoqodkan oo kale labada laakiin wax keliyaynoo qalbigii baan ku nasanayn wixii aan ku xasilahayn oo waa kan shaki iyo waxyaala gelayaan ee bal u ka baqanayaan laguma arko waxaasi wax toosan maaha ee ka dheero weeyaan ama xaka fii nafsig wakarita nacdaan yadalic calayhi naaso macnaha kolley dee xusn khuluqna diybkii naftii baa isna laazimayso suu baabka uguba soo arooriye taasoo kaleba weeye oo waxa weeye hadday noqoto waxyaalihii ismigiina xakigan uu rasuulka ilaahay kaba cabiray maa xaka fii nafsika maxakee taradudkan iyo shakigan iyo wuxuu ka cabsanayo in lagu arko dadkii uu nacayo in laguba arkayo waxyaalahaas dee diibu nafsi maaha laakiin idminaankii qalbiga ahaa wixii uu kuba xasilayay weli safti qalbakna ama biru dumaaniina sidqu waa dumaaniina iyo waa waxyaalaha iyadaba diibu nafsigii kaba mido intan muuse ugu soo arooriya xadiidku waa kaan dhowaan soo maray xdثna cمر بن cwn qال أخbarna حmاd عan haaبt عan أنس xmاdku waa xmاd بن سلمة haaliban haabitna waa dadkii xertiisa ahayd ninka uguba itqaab badan ugu dabdi badan ma xagga haddii meelo qaarkood xifdigiisa dadka qaarkood markuu ka warinayo am xamaad la yar hoos loo dhigo halkan waa meelihii ugu itqaanka badnaay bal dadka kale laga horreysiinayay markay haabit riwaayadiisa noqoto camr ibnu cawn sheekha bukhaari o siqaana hore ayaan filaya inuu kitaabka ugu horreeyey qaala wuxuu yihi markaa anas kaana nabiyu salى اllahu عalayh wasalam axsan annaasi dadka ka ugu fiican buu rasuulkii ilaahay ahaa xaggu ugu fiicnaa waa khalqan waa khuluqan de eeg hadday tahay shakliga iyo suuradan isha aan ku haleelayno abuurkii ugu qurxi badnaa baa ilaahay ku abuuray hadday khuluqa tahay dee khuluqiisii baaba qur'aankaasa inoo dambaysa ilaahay baaba yihi wainaka lacalaa khuluqin cadiimin oo khuluqna ka ugu fiican buu lahaa khalqina ka ugu fiican buu lahaa axsan annaasi khalqan wa khuluqa waajwad annaasi dad oo dhanna ka ugu deeq badan buu ahaa waa tii xadiidkii ibnu cabaas aan soo maray ee makanin kuma jirayn aan yar dabdinaynayba waashjaca annaasi waa casharkii hore aan kusoo maray dad oo dhanna ka ugu geesisan buu ahaa geesinimadiisina maxaa kaba mid aha waaba tan oo markay noqoto dee dagaalku adkaado bal sida dee saxaabi asxaabtiisii kaba mida yihi kuna ida xmara albasu itaqaynaa birasuuli llahi sala allahu alay slm rasuulka ilahi isagaa dadka cadowga ugu xigayey marka arrintu ay adkaato ee meel adag gasho ama basigiiyo shiddadu ay adkaato rasuulka ilahi baaban dee gaashaan noo noqonaye haddaba dad oo dhanna ka u geyssan buu haayo walaqad fazica waatan shajaacadiisiiye way gaar agagaxeen ahlulmadiinati reer madiina daata laylatin habeen oo macnaha habeen iyadoo la hurdo ayuunbaa qaylo iyo dhawaaq la maqlay dee cad dagaalna waa lagu jiraa waxaa loo qaatay kollay dhinacyadii madiine mid ka mid ah qaylo iyo dhawaaq laga maqlayoo dee wax war dhiilo ah ama cadow yimi iyo waxyaalo ayaaba timi oo waa la argagaxay oo hurdadii baa laga soo kacay markaa dadkii dee inay kolladii arrinkii si loo hubsado maxaa jira lama sugin ee de ninkasta intuu hubkiisii qaatay baa xaggii sawdka iyo dhawaaqa halkii laga maqlaa loo kacayoo fandalaqa naasu dadkii way tegeen qibalo sawt halkii dhawaaqa laga maqlay ee madiine iyo jihadii waa qibala sawt waa jihata sawt shaw rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh markii waxay maqleen baytu faras ku booday buu meeshii tegey keligii uu soo hubsaday dadkii iyaguna arrinkan u soo baxay oon weli kuma dhoweyn meeshii oo kusii socdun baaba rasuulkii ilaahay waa shajaacadiisii ashacnaas waa keligii ayuu markaa ka hor yimi oo kan fastaqbalahum waxaa dadkii ka hor yimi annabiyu sala allahu calayh wasalam qad sabaqa xaal uu horreeyey annaasa dadkii uga dheereeyey ila sawti waa ilaa masdari sawti iyo jihadii sawtka walxal wa yaquul oo dadkiina way ka hor yimaadeen rasuulka ilaahay baaba xaggii ka soo socda waa habeen madow isagoo leh lan turaacuu lan turaacu macnaha waa dhawaaq iska caadi u ahaa wax laga cabsado may ahayn cadow yimina may ahayn ee dhawaaq iska dhacay unbuu ahaa oo dee aan cabsi lahayn wax kaleha kuma yimaado markaasuu yihi lan turaacuu laydinma argagax gelin macnaa wax cabsiya iyo wax rawci meeshii ma jiraan iska noqda lan turaacu lan turaacu buu yihi macnahada dee lan tukhaafu walam turhabu wey laydinma cabsi gelin oo wax laga cabsado meesha yimi iyo wixii aan kaba baqanayni ma jirto dadkii buu ka hor yimuu celinaya wa huwa rasuulka ilaahayna calaa farasin faras korkiibuu ku sugnaa faraskaasoo liabi dalxata abu dalxa waa zawju ummi anas weeye anas adeerkii hooyadii qabay abu dalxa uu lahaa curyin qaawan oo maxaa qaawanidu tahay waa tan tafsiirkii maa calayhi sarajun wax kooro oo korkiisa saarnaa ma jirto rasuulka ilaahay u leeda kore faraskii macnaa faras caddaysimo ahaa ayuunbuu ku booday kore iyo inta dee loogu diyaarinayo muu sugin seeftiisina uu qaatoo luquntuu sudhay faraskii markaa faraskaa aan waxa weeyaan wax saarani aanu jirinoo koore aan la duldhigin kaas baa uu yahay dee curyigu tafsiirkiina kan buu yahay adugu faras buu leeda koray oo adigu ku boodun isagoo caddaysima oo fulo kaasuu kuma sugnaa faraska manduub baa la odhanayey waa xa ku sugana marka dee waa icaaro un si halkan bukhaariba xadiidka meelo kala duwan uu kusoo arooriyo halkii jihaadka mooyaane iyo rasuulka ilaahay sifaadkiisa iyo shajaacada markuu joogaya mooyaane bal icaaradii ama isticaaradii la caariyeysanayay dawaabtii oo kale iyo ee taasna way kuba sugantao isagu muu lahayn faraskana manduub baa la odhanayay yidhaaheen in faras fardihii rasuulka ilaahay ka midada magacaa uu lahaaye dee ama waa kan oo markii dambe rasuulka ilaahay kuba dambeeyey milkigiisa ama dee magacun bay kuba kulmeen oo faras kale weeyaane bal adigu faras abudalxa lahaa oo uu bal matalan aan wax ka hor isaarnayn buu markii hore sii fuulay kii baan uwad ayuu marka damba fuushana wa fii cunuqihi rasuulka ilaahay luquntiisana seef seeftii buu halkan luqunta u sudhnay faqaala wuxuu uhi rasuulkii ilaahay laqad wajadtuhu waan helay faraskan baxran isagoo abad oo baddu imaka waataa dee biyaheedu ma dhammaanayso haddaba waa faras dee orod badan socod badan socodkiisu aanu dhammaad lahayn kaas baan helayba weeyaan oo macnaa taas weeye baddan oo faraskaa dee hadduu jarigiisa iyo orodkiisu waasic yahay ayay ka cabira ama baxri sida ruuxan deeqda badanba dee bad loogaba cabiro ama cilmiga badan bad loogaba cabiro macnaa dee badii waa taasoo biyaheeni fii nadarina waxaa dhammaad kale maaha marka ruuxana kolba wixii lagu sifeynaya hadday dee deeq tahay iyo hadday cilmi tahay iyo haddii socodka dee sifadan xayawaanka ay tahayba waa ujeedadu waa shayga aad u waasaca aad u ballaadhan ee dhammaadka lahayn haddaba taasaan hellay bu ihi waa markaa weliba faraskan aw inahu labaxru amase halkan inahu faraskani labaxru bad weeye taasuu ihi faraskana sida dee saxiixa inooguma sugan wa kaana yubada manaa faras loo nisbeeyey inuu gaabiyay ahayd oo faras dad lagu tirinayay inuu gaabiyo ayuu ahaa laakiin dee waa barakadii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee isagu dadka kalena kabaduna ayaa faraskii markii hore la odhan jiray uu gaabiyaa oo dee faras orod sidaasale ma aha ayaa wuxuu noqdayba kaa orodkiisu aad iyo aad u waasac yahay aan la gaadhahaynba jarigiisu badan yahay aan gaabiskaba ahayn kaas buu noqdaybo xaaladiisu taas bay ede marka hore ayaa sa dee saxiixa kuma sugan wuxuu ahaa faras dee loo nisbeeyo wa kaana farasan yubada sida lafdiga muslim loo nisbeeyo inuu gaabiyo taas buu ahayd laakiin waa kan rasuulka ilaahay furitaankiisiba iskuba bedelay bal maxalu shaahidku rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh in waxa weeye dee shajaacadiisii umuuraha caynkanana xusna اkhuluqiya umuurahana waa dib nas waa qaybta dibu nafsi kaba midoo malaasan buu baabka ugu soo arooriya xadaثna qtaybaة qaala xadaثna bn اmunkadiri can abihi can jaabirin qaala anahu qaal horta xadiidka walow ziyaado uu leeyahay laakiin intiisa hore waa xadiid aynu soo maray oo qista waxaan leenahay mukarar buu yahay halkana waxaa inoogu sugan eeg ee ii sugan oon filaya dhammaanteedna waa ku suganya waa nisqooyinka kitaabkay wada dhacday xadaثana bnu lmunkadiri ina munkadir baa noo warramay inuu qutayba leeyahay ina munkadirna wuxuu nooga warramay can abihi oo marka waxa weeye nin ina munkadira xadiidkii warinaya aabihii buu kaga warinaya horeba xadiidkan waynoo soo maray oo isagoo dee qutayba ayaanu warinay moxamed ibn lmunkadir oo jaabir ka warinayaynu soo maray marka haddii san imakaan ahayno aan u qaadano waa in moxamed ibnu munkadirna isagaa ina munkadir la odhanaya waa imaam adigu nin caabidoo saalix addoomihii ilaahay kaba mid ah dee hiqaati ruwaadna ah oo quraysh oo reer bani taym ah ninkaasi inuu aabihii ka warinayo munkadir munkadirna wax riwaayuu leeyahy ma jirto bal waxaan leenahay nisooyinka kitaabka aba dhacdee sababku halkan xadiidkan tirmidi waa wariyey qolooyin kalena way la wariyeen tirmidi way la wariyeen qolooyinka kale xadiidka wariyey siday ku wariyeen maxaayna walow uu inoo horeeyey kullu macruufin sadaqa intaas xadiidkan iyo aynu kuba soo marray ziyaadadani waa ziyaadada tirmidiya ay leeyihin inaan hore usoo marin qeybta dambe iyada siday ku wariyeen muxuu ahaa xadaثana اlmunkadiru can abih waa ibni inay markaa ziyaado tahay ibni ay ziyaado tahay kollayna waa calaamadsan doontaan dee taasna waan waxaan saxanayno sababta waxa weeye tirmidi sida kuba sugan waana sida sawaabka kutubta kale loo dhegtatayna kuba sugan xadaثana اlmunkadiru oo ibnu aan meesha kaba saarno munkadir baa noo warramay yuu ka warramaya can abihi aabihi buu ka warramaya oo markaa waxa weeye waa almunkadir ibni muxamed ibn اlmunkadir ninkan munkadir baa la yidhaah isaga qutayba ma soo gaadhin waa nin caashiro ninka taabiciga ah ee ma soo gaadhin waxa weeye atbaacu taabiciintu buu la kulmay qutayba isagu wax taabiciya muu arag muu soo gaadhin moxamed ibnu munkadire xadiidka ninka warinaya munkadir baa la yidhaah munkadirkaas baan leenahay can abiihi oo aya ah moxamed ibn munkadir oo markaa ninku waa munkadir ibn munkad ibni moxamed ibn munkadir taas weeye taas baana sawaaba nusqooyinka kitaabkeena way wada dhacday ee waa waxaad dabdinaysaa sababto dee kutubtii bay nooguma sugan tahay xadiidka la warisay ninkiina waa taas ama san kale wax dee sugan ma noqonayso moxamed ibn munkadirna aabihii kama warinayo qutaybana moxamed ibn munkadir ma soo gaadhine waa munkadir ibn moxamed ibn munkadir kale waana nin bukhaari kitaabkiisan adab buu wax kagaba wariyey tirmidina kutubta waa inoogu sugan yahay waa nin xaafidu kaba cabiro layin اxadiiث waa nin markaa laba daciifinayo waayo markaan mutaabaca jirin weeye cid ku raacde lakiin xadiidkan iyo shawaahid kala duwan buu leeya bal isagoo dariiq kale aynu kula macruufin sadaqa dee ziyaadin tirmidi mooye maan soo maray laba xadiiثoo ka dambeeyeyna waynu soo aragnay oo waxa weeyaan isagana kaba dambeeyey oo kolley waa laba boqol iyo dhowr iyo labaatankii buu ahaa laba kaba dambeeyo laba saxaabi oo kale ay warinayeen oo kula macruufin sadaqa waa horeyna intaa usoo hayno aggaa macruufu sadaqo dee bal saddex xadiid iyaba inoo horreeyo kani ka mid yahoon ziyaadadan lahayn oo dee kolley markaa waxaan leenahay waa shawaahidiisa daraaddeed ee dariiqan unbaa markaa uu ku sugnaanaya munkadire kula macruufin wax kastoo fiican waa wax kastoo wanaagiisa sharciga laguma yaqaanaa sadaqatun waina min almacruufi haddaba macruufkii maxaa kaa mida sadaqada gelayay an talqaa inaad la kulantid akhaaka walaalka biwajin dalqin weji furfuran waa min dibi nafsi isagube wejigi furfuran faraxsan aad walaalkaa ku qaabishid sadaqay tahay xadiid kale si uu rasuulka ilaahay ku yidhi tabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa qosolkaagan ilka cadayntaadin iyo adigu wejigaa qoslaya furfuran oo bishri ka muuqdood walaalkaa ku qaabisha fi lislaam sadaqu kuuye waa macruufkii haddaba dalqin iyo daliiqin iyo daliqin intaba xadiidka ama lafdigan dee xadiidka kale ama baabka wixii ku yimi way kuma dabdiyaani weji furfuran oo faraxsan ood walaalkaa kulaba kulantaa macruufku kaba mide iyo maxay wa an tufriqa inaad shurtid oo min dalwika dawliskaaga ama wadaantaada wax kaba mida biyihii kugu sugnaa fi inaa akhika walaalkaa weelkiisa waa nooc dee ixsaankii dadka maalan ceel baabad joogtaa adigu dalwi baad haysataa biyihii baad soo saartay oo wadaantii aad kuba soo saartay ruux kaloo wadaanba haysan baa jiro oo weelna wataa kii baad biyihii uguba shubtay aada ugu shubtay waa isagii maba haysta dalwi waaba shay iyada dee ixsaankii iyo macruufkii waabu haystaa laakiin hawshii baad ka furatay in adaa ka horreeyo biyihii soo saaree weelkiisii uu isla halkan dee ceelkan kaba dhaansaad ugu shubtay oo dalwigaagii aad wax kamida uguba shubtay iyaduna waa ixsaan dad waa taa ama dalwi ha haysto ama dee xataa isagoo dalwi haysta iyaduna macruufkii bay kaba mid tahay wa an tufriqa inaad shubtid min dalwikeeda waa min maai dalwi ka weeye dalwigaaga iyo dawliskaaga ama wadaantaada biyaheeda wax kaba mida ama fiinaayo akhika walaalkaa weelkiisii beesha yime isba biyo u baahnaaye ama aan dalwi wadan ama aada hawshiiba kaba furatay adaa meeshii ugaba horreeye taas iyadna macruufkay kaba mid tahay baabu ma yajibu min cawni اlmalhufi almalhuf almudar kolley lafdigii waa taas waynu soo marray wixii waajibay ee ruuxa dhibaataysan ukaalmeyntiisa ama hadal ha loogu kaalmeeyo ama ficil ha loogu kaalmeeyo laba xadiid buu sheekhu baabka inoogu keenaya hodee aada muddo dee ma gaagaabna waa xadiid gaaban laakiin labada xadiidba iyagoo sidana baynu soo maray labadoodaba kitaabka bal way isku xigeenee laakiin ka imaka dambeeyun baa markaa horreeyey oo halka aynu kuba soo maray laba boqol iyo labaatanki dhowr iyo labaatanki laba boqol iyo lix iyo labaatan iyo shan iyo labaatan bay kala ahaayeen markaa way kala horreeyeen saa daraaddeed kol haddaan labada xadiid soo maroon sharaxnay waan laqbaynaya un asaniidana dee haddii aan waxaan islaahaa malaa waxbaa cusubun baan yar eegi magaciisa si aan u sheegeen xadaثna اweysiy qaal xadaثna cabdالرaحman بn abi الzinaad عan abihi عan curwaةa عan abi muraawixi عan abi dri uweysi mooye inta hore o dhan waa in aynu sooba aragnay abu muraax iyo abudarna sidaasun bay xadiidka isuguba xigeen iyo curwe iyo markii hore ee bal uweysigan in cabdilcaziz ibn cabdillaahi ibn yaxya ibn camr ibn uweys oo uweys abtirsiintiisa ku jira awoogiisa saddexaad iyo buu noqonayaa bal waa nin dee waxa weeyaan raggii marka la eego atbaacu taabiciintii la kulmay raggoodii ugu waaweynaa waa nin hiqaat ruwaad iyo ruwaadda hiqaadoodii kaba mida weeyaane bal ninkan magaciisa waxaa la yidhaha baan leehay nisbadiisii buu inoogu keenay maaha ismaaciil ibn abi uweyskii iyo walaalkiisii aynu soo marrayo kuwa ma aha ee waa ninkan cabdilcaziiz ibnu cabdillaahi ibn yaxya ibn camrin ibn uweys waana nin hiqo min kibaar alcaashira uweyskuna halkaa dambuu gelaya bal uweysigu waa isaga inta kale se waa dadkan sooba aragnay wuxuu yihi marka abu der su'ila الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam ayu lacmaali khayru qaala iimaanu biاllahi wa jihaadu fii sabiilih waa rumayn ilaahay la rumeeyo iyo jihaadkiisa oo laguma sabiilo ayaa lagu sabiilkiisa oo lagu jihaado iyo waa liclaahi kelimati loo jihaado ayaa ugu fadli badan dee kolley iimaanku isaga asaaskii ah qaala wuxuu yihi markaa saa'ilkii abu darra weeye faأyu riqaabi afضalu addoomaha la xoraynayo teebaa ugu fadli badan qaala aklahaada hamanan ta ugu qaalisan xagga lacagta wa anfasha cinda ahliha dadka ahelkeedaba ugu qiimo badan ay uguba jecel yihiin taa xoraynteeda la xoreeyo ayaa ugu fadli badan qaala wuxu uhi fara'ayta bal ii waran oo waxaad iiga warantaa in lam sadex haddaanan karin bacdalcamali camala barhki oo acmaashaas dee jihaadkiiba ka mid yahay cidqigaasi kaga mid yahay waa haddii aanan karinba manaa ajri iyo sawaabna aan doonayo seen yeelaa qaale wuxu uhi tuciinu waxaad u kaalmaynaysaa daayacan aydiya dayaacin weeye hallow iyo mid u saaxiiba sanicanna waa ti aan hore usoo sheegnay in barhkood ay kuba dabdiyeen ama wax dee farsamadiisi baanay dee wax garanaya laakiin aan basaas baad u kaalmayn wixii u wadwaday ama mid dayaac iyo hallow u saaxiib oo baylahasan ayaad u kaalmayn aw tasnacu liakhraq ama ku aan farsamo aqoon weeye ku aan farsamo aqoon baad u samayn wixii farsamadii aad ku dhaantay waa iyaduna khayr iyo wanaag waana macruuf qaala afara'ayta in dacufta haddaan camalka caynkaasa ka daciifo oo dee aan kaba caajiso ama ka wahsado ama aan kariba waayo bal i waran maxaa yeela qaala tadacu الnaasa min ashar weli khayr waad la iman kartaaye dadkaad kala tegaysaa sharki iyo dhibkaagii af iyo adibba fainahaa waa khasladan ah dadkood kala tagto sharkaagii oo kaa badbaadaa sadaqatun sadaqo weeye tasaddaquhaa kollay marar horena waan soo aragnaye ficilku marka laba ta-ood ay xaggiisa hora galaan mudaaricna yahay mid ahaan waa la goyn karaa maaha laazime waa la goyn karaa takfiifaan imaka tanna waa tio asalku wuxuu ahaa fainahaa sadaqatun tatasaddaquhaa tatasaddaquhaa markaas yatanazalu lmalaa'ikatu iyo labadii tood baa mid ahaan la gooya calaa nafsiga waa sadaqaad naftaadii ku sadaqaysanayso xadiidkaa waan dhaafay ka kalena waa mid aynu soo marrooba kan ka horeeyun isaga isku xigeen xadaثana xafs bn cmara qaala xadaثana shucbatu qaala akbaranii saciid bn abi burdata qaala samictu abi yuxadiثu can jadii can الnabiyi salى الlahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay ayuu kaba warimi oo markaa deeg samictu muxuu yihi abi aabihii waa abu burda yuxadiثu can jaddi awowgiina waa abu musa alashcari dee horeynaynaysanu soo aragnay iyagoo bal markaa oo saciid ibnu burda aabihii abi burda ka warinaya aabihii abu burda abu burdana aabihii abu musa alashcari buu kaba warinaya rasuulka ilaahayna weeya cidda laga warinaya can nabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaal calىa kuli muslimi sadqa muslim kastaba korkiisa waxaa sadaqa inuu la baxo qaala markaa wuxuu yihi wasaa'ilkii afara'ayta in lam yajida bal hadduu dee sadaqo dee sadaqadina waxaa degdegaysa sadaqadu in maal lala baxa ay tahay hadduu waayo xoolaba aanu hayn uu la baxo muxuu yeelayaa qaala wuxu uhi falyacmal ha shaqeeyo macnaa shaqo gacmeed iyo waxa laba yimaado halkaa waxa kala soo baxo falyanfac nafsahu si dee saxaabada qaarkood markii dee ay soo degtay aayaadkii sadaqada oo kale markay wax kala waayaan suuqa tegi jireenoo way soo xamaari jireenoo intaasi ay sadaqa u helaan weye si ay wuxuu la baxaanba helaanba falyanfac nafsahu naftiisa ha anfaco oo macnaa ujeeddada waxaan uu helay ee camalkaa naftiisiibaa horta uu ku baabi baxayso oo dee uu kaga kaafayaya su-aal dad iyo baryadood gaajo iyo rafaad iyo wax kale inay u yimaadaanna uu kaga badbaadinaya walyatasadaq waxna ha sadaqaysto halkaa sadaqaha kalaba soo baxo qaala wuxu uhi afarayta in lam yasadec haddaanu tiina karin camalka caynkaasana aw lam yafcal ama aanu samaynba muxuu yeelayaa sadaqadii seebuu gudanayaa qaala liyucin ha u kaalmeeyo dalxaajati baahida iyo xaajada kau saaxiiba almalufa mudarkee dhibaataysan ama hadal ha u kaalmeeyo ficil ha u kaalmeeyo taas baa sadaqo u noqon qaala wuxu uhi fara'ayta in lam yasadec ti aw lam yafcal laftigana uu inoo wada socon doonaa haddii uu kariba waayo ama aanu samayn taasna icaanada ad almalhuuf qaala falyamur bilmacruufi waxa wanaagsan ha faro iyaduba waa sadaqo ajrigii sadaqadu kaba helaya qaala afara'ayta in lam yasadec aw lam yafcal kolley waa dad khayr doonayo waxay leeyihin haddii bal khaslada aad kari weydo maxaa kale khayra maxaa kale sadaqadii lagu gudan karaayo su-aashan ay ku celceliya deer cilmi badan ba ay inoo faa'iideeyeen oo rasuulka ilaahay noogaba soo saareenba hadduu taasna kari waayo ama uu samayn waayo see buu yeelaya qaala markaa hadduu dee inay khayrkaa iyo waxyaalaha kala duwane nafcigoodu mutacadiga iyuu cid kala gaadhaya uu laba iman kari waayo yumsiku cani shari ha ka joogsado oo ha ka afhaysto oo macnaa ha ka joogsado sharki dadkii ha kala taga sharkiisa ha laga badbaado ama sharkani af ha ka imanayo ama ficil iyo adin ha kaba imanayo fa inahaa khasladan ah e waa in naftii oo laga xidho laga joojiyo laga manciyo shar iyo adadad inuu kaba soo fulaa lahu isaga sadaqatun sadaqay u tahay kollay xadiidkuna waa xadiidkan sharaxiisii iyo bal aan soo maray bab man daca allah subxaana wa taعala alى alam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqir